hal ku bilowna qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta ayaa lagu dilay daahir xasan toox oo ahaa maamulaha iskuulka daynile oo ah mid ka mid ah iskuullada ay wax ku bartaan carruurta deegaankaasi daynile ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka al-shabaab ayaa waxay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay doorashadii ka dhacday maamul goboleedka galmudug sheegashadaasi oon si madax bannaanin loo xaqiijin ayaa haddaba warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa noo haya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle sida ilaah amniga laga soo xigtay qaraxa wuxuu ahaa mid lagu qaragaari u watay maamulihii iskuulka degmada dayniile daahir xasan tooxow xilli uu maraya xaafad ka mida degmada dayniile daahir tooxow wuxuu ka mid ahaa bahda waxbarashada wuxuuna gacanta ku hayay iskuulka dayniile dadka yaqaana daahir ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaad kooban oo isku xulqaamay in waxbarashada meeshaysan ka bixin agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ismaaciil yuusuf cismaan ayaa v o e-da kaga waramay taaridu ka yaqaanay maamulihii iskuulka degmada dayniile oo maanta qaraxa
walaalkeena ilah naxari daahir xasan tooxow wuxuu ahaa bahda waxbarashada maamulihii dugsiga dayniile muddadan burburka jiray iskuulkaas dowlad dowladda intaysan imaan iyo ka horba gacantuu ku haayay nin dhaqaalihiis faraha baadan geliyey dugsigaasuu ahaa iyo wuxuu u huray waktigiisoo dhan inuu waxbarashada iskuulkaas horumariyo isagoo aan maarata waxba ka qaadanaynin waxaa kaloo uu ahaay ardayda qaar wuxuu samayn jiray oo magaalada ka fog oo maaragtay iskuulka dhigata xaafadahan kale hodan iyo meelaha degan gaarigiisa asagoo leeyahay ku qaadi jiray oo maaragta si ay iskuulkii u gaaraan maadaama uu ka fog yahay si aysan maaragtay waxbarashada ugu tegin wuxuuna xiriir fiican la lahaa wasaaradda waxbarashada maalin walba shirarkooda iyo iyo tababarka macalimiinta qayb weynu ka qaadan jiray wuxuu ahay nin maaragtay kaalin weyn kaga jira waxbarashada dalka inna lilahi wa inna ilaihi raajicuun marka bahda waxbarashada oo dhan waxaan ugu tacsiyadana tacsiyadeynayaa geeridaas ku timid ustaad daahir oo maanta maaragtay gacanka xaqdaran ay ku dishay gaarigiis qarax loogu xiray daar xasan tooxow ayaa ka mid ahaa maamulayaashii ugu horreeyee la shaqo bilaabay wasaaradda waxbarashada markii dib loo yagleelay sidau v o-da u sheegay ismaaciil yuusuf ani intaan ka aqaano muddadii intaan wasaaradda oo dowladdan ay dhalatay laba kun wasaaradda waxbarashadan aan kusoo biirnay laba kun iyo sagaalkii ilaa hadda iskuulkaas wuu daba socday ka horna waxaa lanoo sheegay inuu markii dowladdii dhacday kadib iskuulkaas gacanta ku dhigay horumartiisa dhismihiisa meel walba u geli jiray hay-adaha wax maarata ugu soo qaadi jiray waa nin maaragtay aan marna aan ka hagran anigana muddada na toban iyo dhowr sana aan aqaanayna waa nin aan ku aqaanay inuu maskuulkaas danihiisu ordi jiray inuu horumariyo macalimiintiisa hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya weli tafaasiil kamaysan bixin qaraxa maanta lagu dilay maamulihii iskuulka degmada daynile daahir tooxow cabdulqaadir okey v o a مقدشو